ciidamadii oo in la howlgeli la rabay hadda qeybta lixdamaad guutidii sideedaad ayaa hadda waxaa la bedelay taliyaheedii marka taliya cusuba meeshii la keenay taliyaalkii ayaa hadda meesha isku haysta saraakiisha meesha isku haysta waxaa laleeyahay maxaa la yidhaahdaa ciidamadii hadda is-horfadhiyo kii la bedeliya wuxuu leeyahay mali bedeli kara kii kalena waa la bedeli laleeyahay marka sarkaalka marka hore wuxuu ku yimid maxaa la yidhaahdaa magacaabidu ku imaaday wuxuuna hoos imaaday marka waxaa la rabaa wuxuu ku yimaad asaga taliyo daraawish maahan lafta gareena ma hoostaga lafta gareena marka asaga wuxuu leeyahay ciidamadan marka inuu isku didiro meesha oo hurays inuu ka taga ayuu doonayaa marka hadda wuxuu sameeyey si uu meesha inay nabad tahay aan loogu arkin marka qabaa'iladii wuxuu bilaabay inuu midba gees loogu hadda bardaala waxaa laga sameeyey maxaa la yidhaahdaa gole degaan reerkii meesha degnaay hadda waa isdagaaleen hadda ilaa iyo hadda lagu joogo labayo toban qof ay iska dileen ciidanka mar haddii lasoo dhexgalo waa meesha ugu dambeysayoo dee gobolka mise wadanka lakala dagaalamayo marka taas waxay kutusaysaa inuusan diyaar u ahaanba marka in wadankan uu nabad noqdo uu ummaddii u horkaco marka waxaabana sidoo anaga mayd waxaan tirahnaa gaalow fiiji ay walanka dhimin yihin gelan waa fiijinaya wax uga dhimin yihin marka aniga waan ka tagaya marka wuxuu isleeyahay meeshan hasla horto lafta gareen asaga wuxuu leeyahay dee ciidamo oo kolley asaga daacad u ah ayaa meesha jijooga marka wuxuu leeyahay ciidamadii adiga daacadda ku aha meesha haddii laga bedelo adiga meesha hodhow waa lagugu imaanayaa marka tii ayuu diidan yahay marka wuxuu isleeyahay marka talihii meesha la bedeliy oo diyaara ay wuxuu leeyahay anaa ku difaacaye taasna waxay noqonaysaa asaga wuxuu xukumaa uun ciidamada daraawiishta s n ed waxaa laga xukumaa gaashaandhigga xukuma booliiska federaalka hoos imaanayaan ciidamada dhan marka asluubta federaalka hoos imaanaya nabadsugid federaalka hoos imaanaya asaga bes ciidamada bes uu xukumo waxaa weeyaan ciidamada oo daraawiishta marka ciidamadii oo maxaa la yidhahdaa s n ed haddii ula dhaqmo sida ciidamada daraawiishta ayakan ay warkaas yeelaan dee kolley meesha waxaa ka imaanayan iska horimaad iyo dil hadda laba ciidano isku meel deganoo is-horfadhiya maxaa ka falani kartaa marka ciidam haddana maxaa la yidhahdaa dadkii la rabay inay dhexgalaan oo dadkii oo joogay maxaa la yidhahdaa sida guddoomiyaha baarlamaanka camal asiga dee hadda dadka oo dib heshiisiinta meesha kasoo sameeyo haddana markaa meesha ana hadle waxaa liigu yidhi de guddoomiyihina waa loo sheegay asaa arrintaas ku jira ilaa haddeerna kolley wax ka soo baxayo arrintaas xalkeedana kama maqlin marka hadda meesha haddii aan arrintaas laga gaarin waxaa dhici karta in uu dil iyo meesha dagaal xoogle uu ka imaado marka taasna waxay noqonaysaa arrin oo aada u xun waaya xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed aa ka mid tahay dhowaan waxaa baraha bulshada aada ugu faafayey mid ka mid ah dhallinyarada ee loo tababaray ama tababarka loogu qaado dalka uganda ee ciidamada xoogga dal ka mid ahaa si deegaan ahaana sida la sheekay soo jeeda bakool baraha bulshada waxaa lagu faafiyey markii uu geeriyooday in qayb ka mida jirkiisa lala baxay arrintaas maxaa xog aho ka haysaa oo maqashay arrintaas waa jirtaa yarkaas maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku jiray ciidamada tababarka looga qaaday uganda marka meeshuu tagay waxaa layidhi wuu xanuunsaday marka markuu xanuunsaday isbitaala la seexiyey marka cudurkii asaga markaas dee aan la ogeen kolley hadda markaas waxay dhahayeen cudur oo sokor miya iyo dhiikar waxaas u qarsanaa marka aan la ogeen sidii ku dhintay marka sawirada kolley baraha bulshadayba ku jireena aad ayaa loo jeexay oo maxaa la yidhaahdaa jirkiisa dhan wuu jeexnaa marka inta badan taas horta jeexitaankaas aniga wax oo hadda dhiba uma arkin marka inta badan wadamada oo maxaa la yidhahdaa hore u maray mise caafimaadka weyle marka qofka markuu dhinto waa la baaraa wuxuu u dhintay marka autobsy waxa la dhaha ayaa lagu sameeyaa marka autobsigaas ayaa waxaa lagu ogaadaa cudurku u dhintay haddii uu qofka marka hore uu cudur kale u qarsanaa haddii oo la jir dilay marka autobsigaas waxaa lagu fiiriya marka qofka in la dilay inuu isdilay inuu sun cabay in sun la siiyey inuu beerka wax ka qabay inuu wax kale waxlayn ayaa lagu arkayaa marka ana horta dokumentiyaalkii laga soo raaciyey maxaa la yidhaahdaa uganda markii laga keenay qofkan wuxuu dhintay la yidhi toban iyo todobadii markay ahayd soonkii ilaa intaas farinjeeru ku jiray marka sida lagu andacoonaya waxaa la yidhi haddii waxaas uurkiisay ku jiraan wuu shiirayaa mise waxaa noocaas ayaa imaanaya marka saas darteeda looga bixiyey markii dambe haddana waxaa lasoo sheegay inaan waxbana laga bixinin markii dambe waxaa lagu sameeyey haddana baaritaan kale waxaa looga sameeyey isbitaalka soomaali sudanis muqdisho waraaqda marka oo soomaali sudanis marka waxay ku qorneed in oo qeybo jirkiis ay wax ka maqan yihiin ay caddaysay oy leedahay maxaa la yidhahdaa kilo oo bidxada ah kuma jirin iyo qeyb kale ayaa ka maqan aan la arkaynin marka la arkaynin macnaheeda marka waxaa sheegaysaa un inaanan ku jirin markaas oo laga bixiyo laga bixiyey markii wasiirka gaashaandhig isaga marka wuxuu sheegay inaanan taas ay jirin oo waxaan autobsy lagu sameeyey marka hadalkaas iyo tii oo isbitaalkii marka way isburinaysaa isbitaalka wuxuu leeyahy waxaan waxbaa ka maqan waa ka maqan
dowladdin waxay leedahay waxbana kama maqno marka doodaas ayaa waxay dhelisay marka dood hadal badan ayay dhelisay marka baraha bulshada iyo in reerkii uu ka dhashay bay maxaa la yidhahdaa xudur ay mudaaharaad ay sameeyeen oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa in oo laga soo jawaabo waxay ku dhacday magdhow la siiyo adi markii dambe waxaa la yidhi arrintii marka dowladda gaday sidiiba dee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isagana dee u ahaa xildhibaan federaal asiga ayaa wuxuu yidhi arrintii anaa dhameeyey yarkii marka sidia lagu duugay kolley waxaa lagu dhameeyde ilaa hadeer aniga ma garani karo reerkii weli waxay leeyihin de anaga wax aan ka hayno weli ma lahan laakiin gudoomiyaha golaha shacabka soo fargeliya golaha shacabka ayaa soo fargeliyey marka sidii ayaa lagu duugay hadda marka waxaa lagu duugay isbitaalka ah, maxaa la yidhaha gaashaandhig meeshiisa lagu duugay marka arrintaas horta aniga meesha ay ugu dambeysay laakiin taas in ay jidhkiisa wax ay ka maqan yihiin marka waraaqdaas oo isbitaal aniga tan oo Uganda lagala keeno dee kolley qofka meydka marka la keena waraaqa lala keeno oo wixii u dhintay cudurkii maanan arag balse waxaan arkay tii oo isbitaalka Soomaali Suudanis marka taas waxay sheegaysay in oo qeybi jidhkiisa ay wax ka maqan yihiin waayo aada umahadsanta qaybaha dambe waraysigan soo gaarnay een, hadda xildhibaanada golaha wakiilada ee koonfur galbeed aa ka mid tahay een, hore waktigii waa u dhammaaday sida aad sheegtay laakiin waxaa socdo muddadii lagu daray si fiican Een, labada kun labaatan iyo afarta bisha diseembar sagaal iyo tobankeeda ayuuna ku egayaa waktiga hadda ee deegaanada koonfur galbeed ma ka socdaan waxyaabo ku saabsan u diyaargaroowa doorashada een, labada kun labaatan iyo afarta ee markaas si doorasho loo qabto
walaahi horta tii ba taas haddii aan wax kaa dhaha horta wixii dib u heshiisiin ayaa meesha lagu gelay sidaan horey kuugu sheegay dib u heshiisiinta ayaa caddaynaysay jadwalka oo maxaa la yidhaahdaa qaabkii loo qaban lahaa in oo bisha november iyo december koob iyo tobanaad iyo labaiyo tobanaad in oo la bilaawayo soo xulista xildhibaanada xildhibaanada golaha wakiilada kadib la gelayo di- marka january Dece- november iyo december haddii lasoo xulo marka january in lasoo dooranayo gudoomkii guddoonka iyo madaxweynaha marka horta jadwalka saas waaye marka xildhibaanadan waxaa soo xulaya layidhi golaha dhaqanka mise odayaasha dhaqanka oo koonfur galbeed waa sidii ahaa jirta siday ahaani jirtay ha marka inkastoo dee laga tallaabsaday oo marka siday ahaani jirtay ayaa saas ah marka waxaa ku kormeeraya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa ku kormeeraysa dhaqangalka oo maxaa la yidhaahdaa dib u heshiisiintan fiirinaysa horta saas waaye inta badan kolley soonkia la soo galay maxaa la yidhaahdaa wixii hadda ka dhibanaaday kolley bishii shanaad hadduna lagu jiraa marka waxaan u maleeyaa bisha lixaad wixii ka dambeeyey juun julaay in oo ololahaas toos loo geli doono oo baydhabo iyo xamar iyo meelihii kale la joogo koonfur galbeed ah marka in oo laiskugu tegi doono arrimahaas oo maxaa la yidhahdaa toos loo geli doono oo qof kasta madaxweyne doonayo mise dee xildhibaano hadda annaga waan joognaa dad kale ayaa sugahaya annaga marka dee iskamale mar aniga kursiga ku fadhi marka horeba qofaa ku fadhi qof kalaa soo rabooni kara marka taas waxay u taalaa golaha dhaqanka mise maxaa la- odayaasha dhaqanka ayay u taalaa marka go- golaha dhaqankana koonfur galbeedna waxaa weeyaan dee inta badan kuwii oo saxiixayaasha waaye oo lafdhabar u ah koonfur galbeed oo dhisideedaba laba sano u fadhiyo soo fadhiya marka ayaguna laga sugihaya arrimahaas markii hadda olole oo toos ahoo la arkayo ma jira markii waxaan filayaa un bisha lixaad wixii ka dambeeyay in oo la geli doono arrimahaas Saan waayo jeclahay.
xijadaada maxay tahay oo ku saabsan in doorashada koonfur galbeed ee, si jawi degan ay ku dhacdo
والله taas aadan u rajaynayn mar de haddii uu mas-uuliyadda dowladda federaalk ay la wareegto marka waxaan rajaynaynaa inay si jawi wanaagsan ay ku dhacayso barke ba sidii loogaay marka haddii un ay noqoto un ninka hadda joogo wax iska soo sasamaysana haddii la dhahdeed waxay noqonaysaa meesha email kasii daran una la tagayaa odayaasha dhaqanka dee ixtiraam looma haayo marka ayay noqonaysaa marka horeba hadda odayaalka dhaqanka naftooda de meesha way ku dulman yihiinoo dadkii ay matalayeen ayaa laga afduubani hayaan oo wax ay meesha ka hayaan malahan qof ayag aan raalli ka ahaan ayaa meesha loo keenaya marka hadda dastuurkan annaga qodob oo dhana waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka inay sida xildhibaanada camal ay xasaanad leeyihiin ay goonina ay qaataan meel goonina ay degan yihiin oo lagu ilaaliyo amnigooda oo dowladda ay damaanad qaaday sidii ay ahaayeen looma ixtiraami haya taasna kolley inaan meeshan ka sheeg aad ayaan uga xumay barkay waa wax taagan oo in laga hadlo u baahan aad iyo aad goonidii ay qaadanayeen sidii xildhibaanada camal ayakan waa laga gooyey oday dhaqameed waay shaqo ma aadaan waa un waxay taageed u yihiin al-shabaab meel ay kasoo shaqaysan karaan maala dowladdan ay u shaqaynayeen ay soo dhisteen oo wax ay ku lahaayeen saamiga ay ku lahaayeen ayaa waxaa waxaa looga abaaldhacay in oo mishaarkooda laga gooyo si loo cadaadiyo oo loo canaado oo wixii aniga aan doonayay ii sameey in la yidhaahdo ayay hadda meesha taalla marka taasna aadan ugu xumahay marka inaan meeshan ka sheego odayaalka marka waxaan leeyahay iska dulqaata baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay xildhibaan
baaqayga ugu dambeeye waxaan dhihi lahaa koonfur galbeed qof kale aad sugaysaan ma lahan de meesha madaxweyne hadda lagu tashani karo meesha hadda jooga ma lahan inaad al-shabaab iska dulqaataan loo diyaargaroobo feestuuga soo socda in loo diyaargaroobo maxaa la yidhaahdaa gobolada hadda la haysta mise degmiyaalka la haysta dadkii kasoo guuri mise meelo kale jooga inay dowladda markay imaado mise ciidamada s n a mise dowladda inay la shaqeeyaan ay u diyaargaroobaan oo sidii uu meel gobolada kale hadda ay ka dhacday oo hiirshabeelye galmudug in oo la taageero laga caawiyo waxay u baahan yihiin oo la garab istaago moraalkooda loo dhiso marka saas ayaa wax lagu qabsanay mar qof gundun ayaa loo gargaara laakiin haddii la iska fadhiyo oo la yidhaahdo qof aan sugayna saas wax kuma qabsamaan marka waxaan dhihi lahaa haloo diyaargaroobo xoreynta waddanka doorashada haloo diyaargaroobo sidii oo koonfur galbeed oo nabad ah la wada leeyahay oo lagu wada noolaan lahaa in loo diyaargaroobo ayaan soo jeedin lahaa